shalay duurkii ayaan kasoo baxnay magaalada hargeysa iyadoo aan ka duulayno ka jawaabkii qarinaantii kasoo yeedhay buuqhodle kaasoo ujeedadiisu ujeedada safarku ahaa u kuurgal iyo ka jawaabid dadka u soo leeday xanuunkan shuban biyoodka ee ka bilaabmay buuqhodle se annagu waxaanu ahayn tiam wasaaradda caafimaadka xarunta dhexa iyo daawooyinkoogii oo ah emergency respon ama gargaarka deg deg ah ayaanu kaga jawaabayna waxaanu gaadhnay buuhoodle sakaa subaxii inta usoo dhacday ee la hayay inay ahayd koob iyo soddon qof markaan ku darno laba qof oo maanta sousoo dhacay markaan joogno iyo laba qof oo shalay usoo dhacay inta ka horreysana ka horreysay waxaa halkaa ka xaqaaday sagaal qof inay u dhinteen xanuunka shubar biyoodka shaqaalaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka buuhoodle jooga si fiican bay uga howlgaleen way controleen tirada iminka taalla ee cisbetelkaa kaga timaada waa imisa waa koob iyo toban qof maca labada maanta markaan ku darno koob iyo toban qof aan kaga nimidnay koob iyo tobanka qof ee aan kaga nimidnay waxay ka mid yihiin koob iyo soddonka qof ee usoo dhacay labaiyo labaatan ka mid ah waxaa intii u dambaysa la disjaaj gareeyay ama lala fasaxay shalay iyo ugu dambaysa oo iyagoo caafimaad ah way xanuunka shuban biyoodku saad sheegtay shalay iyo maanta qura mid laba qof baa usoo dhacay weliba inta loogyahay cisbitallada la keenay dad baa jira deegaamada miyiga ama meelaha aan adeega caafimaadka laftiisu gaadhin usoo dhici karayo yacni xawaare aada ayuu mararka qaar waa xunuunada faafa ee socda deegaanka imkaa ka timaadeen warbixinta ku hesheen sababta rasmiga ee xanuunkan muxuu yahay horta magaalada buuhoodle waxay ku tahallaa xuduud wuxuu kasoo gudbay xuduudka etoobiya ayuu nooga soo gudbaa saynu ka warqabno wasaaradda caafimaadkuna ay ka shaqaynaysay muddooyinkii u dambeeyay o dhan xuduudkaa dheer ee hawdka ku yaalla ee la leenahay etoobiya waxaa kasoo gudbayay waxaanu dhignay tiimam wareegaya daaweynaya sita daawadoodii iyo fuuqcelintii iyo iyo iyo nafaqadii iyo tallaalkii wixii oo dhanba gaadhiga ay u wada saaran yihiin marka waxa weeyaan xaalad abaareed baa dhacday abaartaa dhacday waxay keentay inay biyiyaraan timaado biyiyaraantii timid waxay timid keentay inay biyihii ay noqdaan kuwa ku dhashay jermisku marka ay yaraadaan risbonkan imkana waxaanu u tixraacayna muddooyinkii u dambeysay maalin dhaweyd roob aanan aada usii weynayn baa magaalada buuhoodle ka tegay dadku waxay ka dhaansadeen markaa meelihii yaraa biyo qabatigii kuwaas oo aanaan biyo hayn midda kale raqdii xoolihii abaartu ay saamaysay ayaa iyaguna yaalla waanu ka wacyigelinay bulshada inay raqadaa iska qaadaan gubaan iskana aasaan biyahana waxaa ku jiray backagekii aan qaadnay ee dawooyinka colorinity lagu sifeynaya biyaha waxaad sheegteen xanuunkani kasoo gudbay xagga iyo etoobiya buuhoodle mar hadduu soo gaadhayna magaalooyinkii kale somalilan inuu soo gaadho dadka qaar walaac bay ka qabaan isu socodka magaalooyinka oo burco kale iyo buuhoodle iyo magaalooyinka ku xeeran waa furan yihiin arrintaa idinka maxaa idinka qorshayaa horta saad ka warqabto wasaaradda caafimaadku waxay leedahay istraatiijiya ay ka duusho waxaanu leenahay tiimam wareega tiimamka wareega markii hore waxay ahaayeen tiimam loogu talagalay inay nafaqada iyo nafaqada nafaqadarrada daaweeyaan dad caruurtana ay tallaalaan laakiin iminka waan bedelay istraatiijiyadii waxaanu ka dhignay tallaalkii baa la socda dabadeed waxa weeyaan qofkii xanuunsanayana way daaweynayaan qofkii nafaqadarra haysa way nafaqadarradii siinayaan carruurtiina way siinayaan markaa tiimamkaasoon farabadinay oo iminka emergency-gan jira ama xaaladan deg degay jirta loo farabadiyay ayaa ka jawaabaya markaas wayagaasme tiimamkaad sheegaysay kooxaha wareegayaa waxay ka jawaabayaan marka dhibtu dhacdo oo qofkii xanuunka ku dhacay bay la tacaalayaan qofka caafimaad qaba ka hortagiisi maxaa xala waxa weeyaan waxaa halka ugu muhiimsan waxa weeyaan dadka aanan bulshadan u sheegina xanuunkan iminka shuban biyoodku wuxuu ka dhashaa nadaafad darrada inay dadku nadaafadda ku dadaalaan talaabaadeen raacina waxaweeyaan meelaha biyaha ay ka dhaansanayaan inay noqdaan meelaha riigaga iyo ceelasha haddii ay soo dhaansadaan oo meel ay furan biyaheedu furan tahayna ay kasoo dhaansadaan inay isticmaalaan ama biyo sifeeye ama coloriintaas oo meel kasta taala abi waxaa tahay agaasimaha waaxda caafimaadka guud ama caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka daroor oo kale oo xaggan etoobiya xanuunkuu ka dilaacay shuban biyoodkii tiro badan baa la sheegaya inuu gaadhay waxaad sheegtay buuhoodle uu kasoo tallaabay oo waa kan soo gaadhay xuduudku kasoo tallaabay xaggana hargeysa iyo magaalooyinkii kale wasaaradda caafimaadka haddaad tihiin idinka miyaan qorashuhu idinku jirin dawada horteed ka hortagii oo in xuduudkii la xidho ama xal kale si aan usoo faafin ama usoo gudbin wiigiaan soo dhaafnay khamiistii daroor iyo xuduudka ay la shaq ku teedan tahay iyo ereyadaas oo dhan wasaaradda caafimaadku way tegtay iyadoo dhakhaatiir wadata way xidhay xadka ciddii kasoo baxda waxay la- aan la sameynay xidhiidh dowladda etoobiya oo dhinacaasa xaggaa wixii kasoo gudbaya iyo xaggeenaba waa la xidhay tiimabkiibaa yaalla ka jawaabistiibaa taalla waana la joojiyey